Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Maamulka Hirshabelle ayaa magaalada Jowhar ka bilowday kaarka bixinta gaadiidka iyo laysa qaadashada munaasabadda lagu bixinayay kaarkada gawaarida ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka gaadiidka maamulka hirshabelle mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee maamulka hirshabelle wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maamulka hirshabelle muuse salaad weheliye ayaa ka warbixiyey muhiimadda kaarka bixinta gaadiidka iyo laysa qaadashada waxaan maantay halkan isugu nimid sidii aan u abbanqaadi lahaynay ama aan u daadejin lahayn yacnii in dowladnimada dhanka wasaaradda gaadiidku ay hawsheedii bilowdo ee magaalada jowhar insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay hawshani wax badan ka beddeli doonto amniga iyo badqabka ummadda reer hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada jowhar insha allahu waxaan rajaynaynaa dadku mar haddii sharciyad bilaabanayso waxaa laga yaabaa in yacni aqoonyari iyo la qabsi la'aan badan ay dhacdo waxaan ku dadaali doonnaa kana codsanayaa ciidamada qalabka sido gaar ahaan ciidamada nabadgelyada waddooyinka iyo booliiska inay u dhimriyaan bulshada si yacnii sharciyadda wasaaradda iyo dowladduba dowladduna ay u dhaqan gasho dadkuna ay u nabad galaan oo yacni si tartiib tartiiba ay yani sharciyaddaas u gaarto mudana guddoomiye iyo duqa magaalada iyo guud ahaan maamulka iyo xildhibaanada waxaan idinkaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalkiinna iyo inaad yacni aad nala daadejisaan hawshaa mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda lagu bixinayay taargada gawaarida iyo laysa qaadashada ayaa soo dhoweeyey waxaan soo dhoweynaynaa qaybtan ay keeneen wasaaradda gaadiidka ay keeneen oo lagu hubihayo dadka aqoontooda oo liisanadii lagu sii hayo oo tirismataali lagu sii hayo oo taargada lagu sii hayo aadaan ugu mahad celihaynaa waxaa laga yaabaa in xoogaa iska cuuriyaan inuu wax wada gaadiid wada laga yaabaa uu dhibaato keeno waxaa laga yaabaa in indhaha xoogaa laciifka inuu gaadiidka iska wada laga yaabaa nimaan aqoon u lahayn gaadiidka inuu wado inuu wada laga yaabo bulshada wax ku gaarsiiyo arrintan waxay u taxaqiijinay u tahay hubinay u tahay dawladda hirshabeelle ee maanta u tallaabsatay in wasaaradda gaadiidka ay ka shaqeeyaan in calaamad loo yeelo ama taarga loo helo baabuurta ama gaadiidka degmadan jowhar ee caasimadda u ah dawladda hirshabeelle waan soo dhowaynaynaa kamaayar ahaan waxaan leenahay ha lagu daydo oo ha lagu dhaqaaqo dawladnimada waxay qayb ka tahay barnaamijkan nabadgelyada dadka iyo deegaanka taarka bixinta gaadiidka iyo laysi qaadashada ayaa kaalin ka qaadan doonta ilaalinta amniga guud ee deegaanada maamulka hirshabeelle